waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
waxaad nagala socotaan s b s soomaali oo aad ka heli kartaan mobile online iyo rediyoga
qodobada wararka ku soo dhowaada baaritaan ayaa ka socda galbeedka magaalada sidney kadib toogasho dhimasho sababtay madaxda jasiiradaha baasifiga ayaa ku shiraya tonga si ay uga hadlaan arrimaha gobolka ee muhiimka ah wasiirka waxbarashada ee dalka soomaaliya ayaa daafuray imtixaamka macallimiinta haatanna warkii oo fidsan baaritaan ayaa ka socda galbeedka magaalada sidney kadib toogasho uu ku dhintay nin labaatan iyo sagaal jira dhacdadan ayaa subaxnimadii hore ee saaka isniinta ka dhacday waddada harol la yidhaahdo ee u dhow farasmagaalaha magaalada sidney inkasta oo booliska iyo shaqaalaha gurmadka degdeg uhu ay sameeyeen dadaalla ay ku badbaadin rabaan ninkaasi dhaawacmay balse dhibanaha ayaa isagu u dhintay dhaawacyo kala duwan oo rasaas ah gaari gubtay oo laga helay granville ayaa looga shakisan yahay in uu ahaa gaariga ay ku baxsadeen gacan ku dhiiglayaashu goobjoogayaal ayaa sheegay in ay arkeen laba nin oo goobta ka cararaya taasoo keentay in baaritaanno la bilaabay loo malaynayo dadkan inay budhcad weliba qorshaysan ahaayeen oo dhibaatooyinkaasi soo qorsheeyey nin konton iyo siddeed jira ayaa la sheegay in uu haweenay lamaanihiisa ahayd mindida bokisyada lagu jaro ku dhaawacay ka hor inta uusan gaadhigiisa biraha taraafig laytka uusan ku dhicin isaga oo weerar ku qaaday dad u soo gurmaday ninkan ayaa la sheegay inuu dhaawacay lix qof oo ka mid ahaa dadkii goobta ku sugnaa iyo askari boolisa ka hor inta uusan isagu lafahaantiisu si xun isu dhaawicin ninkan ayaa ugu dambayntii la qabtay oo loo qaaday isbitaalka halkaasi oo xaaladiisu ay haatan sidii hore ee aadka u darayd ka soo roonaatay haweenaydii lamaanihiisa ahayd ee isagu uu dhibaatada u geystay ayaa xaaladeedu weli halis ay tahay goobjoogayaal ayaa ku tilmaamay ninkan inuu ahaa nin waalan oo isagu dhiig badan laftiisa iska daadiyey madaxda jasiiradaha baasifika ayaa hadda ku shiraya tonga si ay uga hadlaan arrimaha gobolka ee muhiimka ah oo ay ku jiraan isbeddelka cimilada amniga waddamadaasi ka ganacsiga maandooriyaasha iyo sidoo kaleete tartanka ka dhexeeya jasiiradahaasi isu imaatinka oo isagu socon doona labaatan iyo lixda bishan agosto ilaa soddonkeeda ayaa waxaa uu isu keenay in ka badan kun marti sharaf oo heer caalamiya dhanka tonga ayaa shirkani waxa uu uga dhigan yahay kobcin dhaqaale iyada oo waddankaasi uu aad oga soo kabanayo dhibaatooyin dhaqaale oo soo food saaray oo sunaami uu ka mid ahaa madashan ayaa muhiim u ah iskaashiga gobolka ee jasiiradaha basifiga wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane faarax sheekh cabdulqaadir ayaa axaddii shan iyo labaatanka bisha sideedaad labaatan iyo afarta waxa uu si rasmiya u daafuray imtixaan laga qaadayo saddex iyo toban kun laba boqol konton iyo laba qof oo macalimiina oo u tartamaya jagooyin ay soo bandhigtay wasaaradda waxbarashadu ka oo ka dhacaya gobolka banaadir iyo dowlad goboleedyada magaalooyin ka tirsan sida uu caddeeyey wasiir faarax tirada macalimiinta soo gudbisay codsiyadooda ayaa markii hore gaadhayay labaatan iyo lix kun shan boqol iyo afartan isagoo sheegay markii xaqiijin lagu sameeyey in tiradaasi ay hoos oogu dhacday saddex iyo toban kun laba boqol konton iyo labo kuwaas oo axaddii shan iyo labaatanka bisha sideedaad labada kun labaatan iyo afarta u fadhiistay imtixaam kaas oo ka dhacaya afartan iyo shan goobood oo ka mida dalka gudihiisa ayna ka mid yihiin sagaal iyo toban degmo oo dowlad goboleedyada ku kala yaala iyo afar iyo toban goobood oo gobolka banaadir ku yaala wasiir faarax sheekh cabdilqaadir ayaa isagu sheegay in wasaaraddu ay dadaal xooggan ku bixisay in si hufan oo cadaalad ay ku dheehan tahay ay codsadayaashu u soo gudbiyaan codsigooda wasiirku waxa uu intaasi ku daray in dadkii magacyadooda laga reebay imtixaamkan qaybtiisa hore inay xaq u leeyihiin inay cabashooyin soo gudbistaan ciddii waxeedu uu saxan yahayna ay xaq u leedahay imtixaamka in uu ka qayb galo wasiirka waxbarashada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane faarax sheekh cabdilqaadir ayaa sheegay in sidoo kaleete uu jiro imtixaan afka ah oo ka dambeeya imtixaamkaasi qoraalka ah isagoo weliba si gaara u xusay in codsiyada gabdhaha tixgelin gaara la siinayo
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho